iminka waxaan akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee markos ciise guul buu ku galay yeruusaalem goorta yeruusaalem ku soo dhowaadeen halka baytfaage iyo beytaaniya xaggii buur saytuun xertiisii ayuu laba ka diray wuxuuna ku yidhi tuulada idinka soo hor jeedda taga oo kolkiiba markaad gashaan waxaad ka helaysaan qayl xidhan oo aan ninna weligii fuulin soo fura oo keena haddii nin idinku yidhaahdo maxaad waxaan u samaynaysaan waxaad ku tidhaahdaan sayidkaa u baahan oo kolkiiba wuu u soo diri doonaa halkan markaasay tageen oo heleen qayl ku xidhan irid agteed meel dibadda ah oo jidka dhexdiisa ah wayna soo fureen kuwa halkaa taagnaa qaarkood waxay ku yidhaahdeen maxaa samaynaysaan oo u furaysaan qaylka kolkaasay waxay ku yidhaahdeen sida ciise u amray markaasay oggolaadeen waxay qaylkii u keeneen ciise dharkoodana ayay dusha ka saareen wuuna ku fadhiistay dad badan baa dharkoodii jidka ku goglay kuwo kalena laamo ayay beeraha ka soo jareen oo jidka ku gogleen kuwii hor socday iyo kuwii daba socdayba way qayliyeen oo yidhaahdeen hoosanna waxaa barakadaysan kan rabbiga magaciisa ku imaanayo waxaa barakadaysan boqortooyada imaanaysa oo aabbaheen daa'uud hoosanna ha ku jirto meelaha ugu sarreeya markaasaa ciise yeruusaalem yimid oo galay macbudka goortuu hareeraha iyo wax walbaba eegay oo gabbalkiina dhacay ayuu beytaaniya laba-iyo tobankii ula baxay geedka bardaha ah oo aan waxba dhalin maalintii dambe markay beytaaniya ka yimaadeen wuu gaajeesnaa meel fog wuxuu ka arkay geed barda ah oo caleen leh wuu u yimid inuu haddana wax ka helo goortuu u yimid waxba kama uu helin caleemo keliya maahee waayo wakhtigii bardaha ma ahayn ciise baa u jawaabay oo geedkii ku yidhi hadda dabadeed weliga ninna yuu midho kaa cunin xertiisiina waa maqashay ciise macbudkuu nadiifiyey waxay yimaadeen yeruusaalem ciisena macbudka ayuu galay oo bilaabay inuu ka eryo kuwii macbudkii wax ku iibinayey iyo kuwii wax ka iibsanayey wuxuuna rogay miisaskii kuwii lacagta bedbedelayey iyo kursiyadii kuwii qoolleeyaha iibinayey umana oggolayn in ninna alaab macbudka la soo dhex maro markaasuu wax baray oo ku yidhi miyaanay qornayn gurigayga waxaa qurumaha oo dhan loogu yeedhi doonaa guriga tukashada idinkuse waxaad ka dhigteen god tuugo markii wadaaddadii sare iyo culimmadii maqleen waxay doonayeen si ay u dilaan waayo way ka baqeen maxaa yeelay dadka oo dhan waxay ka yaabeen waxbariddiisa mar alla markii qorraxdu dhacday ayay magaalada ka baxeen xoogga rumaysadka subaxdii goortay agmarayeen waxay arkeen geedkii bardaha ahaa oo xididada ka engegay markaasaa butros soo xusuustay oo wuxuu ku yidhi macallinkaygiiyow eeg geedkii bardaha ahaa oo aad habaartay waa engegey ciise baa u jawaabay oo ku yidhi ilaah rumaysta runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii buurtan ku yidhaahda ruq baddana isku tuur oo aan qalbigiisana ka shakiyin laakiin rumaysta in wuxuu yidhi ay noqonayso waa u ahaan doontaa sidaa darteed waxaan idinku leeyahay wax kasta oo aad tukasho ku baridaan rumaysta inaad heshaan oo way idin ahaan doontaa oo kolkaad tukasho u taagan tihiin cafiya haddii aad dad wax ku leedihiin si aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idin cafiyo haddii aanad cafiyin aabbihiinna jannada ku jira xumaantiinna idin cafiyi maayo ciise amarkiisii baa wax laga weyddiiyey mar kale ayay yeruusaalem yimaadeen oo goortuu macbudkii dhex marayey waxaa u yimid wadaaddadii sare iyo culimmadii iyo waayeelladii markaasay waxay ku yidhaahdeen amarkee baad waxaan ku samaysaa yaa amarkan ku siiyey inaad waxaan ku samayso ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi aniguna hal baan idin weydinayaa ii jawaaba waanan idin sheegi doonaa amarka aan waxaan ku sameeyo baabtiiskii yooxanaa ma wuxuu ka yimid xagga jannada mise dadka ii jawaaba dhexdooda ayay iskala hadleen iyagoo leh maxaynu nidhaahnaa haddaynu nidhaahno xagga jannada wuxuu inagu odhanayaa haddaba maxaad u rumaysan weydeen laakiin haddii aynu nidhaahno xagga dadka ayuu ka yimid dadkay ka baqeen waayo kulli waxay u haysteen yooxanaa inuu nebi yahay markaasay ciise u jawaabeen oo ku yidhaahdeen garan mayno ciisena wuxuu ku yidhi aniguna idiin sheegi maayo amarka aan waxaan ku sameeyo